dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com
فاصبر لك وحيا وحدي جدا لقولن قولو سحلتو يا ديني قد أفتتي سحلتو يا ديني قد أفتتي سحلتو يا ديني قد أفتتي قولوا والله يرجعي قولوا والله يرجعي قبلي وقلب ولا مجال والله والله يرجعي والله والله يرجعي قبلي وقلب ولا مجال ويقبل وقتي يقبل
dabayl waxaan ku guda jirnaa daawintii qofka banaadir laga taawanaya t v d marka waxay noo baraysay insonazid acid oo qofka ciyaalku ka qaadan kara saddex milogram kilogram culuskiisa asoo lagu dhufanaya adaltiskana dadka waaweyn waxaa laga siinaya laba boqol iyo saddex boqol milogram asagoo culuskiisa lagu filayo marka xataa xataa marka la laayo milary menagitis qofka banaadirka shan iyo toban milogram ayaa la gaarsiin karaa mataqaanaa insonazid acidka ilaa toban toban iyo laba milogram ayaa la gaarsiin karaya marka etambitolkana waxaa la siin karaa caruurta yararka shan iyo labaatan miligram la siin karaya sideed wiig ayaa la siin karaya marka markii keliya ayuu waxaa siitay iyo mataqaana dhibaatooban ilaa shan iyo labaatan miligram ama shan iyo toban miligram ayaa la siin karaya iyadoo loo fiirinayo levelka mataqaana uu dhiiga yahay streptomazinka oo ah cirbad caruurta soddon miligram ayaa la siinaya dadkana mataqaana waxaa la siinaya hal gram oo afartan iyo shan gram culoskeedu uu yahay adaltka afartan ilaa lixdan yaris oo dadka jiran waxaa la siiraa zero seventy five milligram less than forty week kuwa ka yar ayaa intaas la siin karaa dadka waaweyn oo culeyskoodu aada u aga yaryahay maxaa la yihahdaa konton milligram ama afartan iyo shan milligram micnaha cadadaas ayaa loo qabtay oo eber toddobaatan iyo shan milligram dhibac ah inaan la siiyo sababta waxaa waa culeyskoodii oo loo baahnaa ayaanan qaadan karin marka waxay keenaysaa qofka bini-aadanku inuu daawada ku sumoobo ama mataqaanaa ku dhibtoodo marka waxaa loo baahan yahay in qofka bini-aadanku aada iyo aad aad u ula socdaa hawshii uu qabsan lahaa marka brazin oo kale qofka biniaadanka adaltska wuxuu qaadan karaya caruurtan waxay qaadan karaan miligram marka sidaas ay tahay daawada t b da naftigeedu waxay keenaysaa dhibaato marka waxaa loo baahaya in qofka biniaadanka markuu dareemo oo cuncun oo kale rifabisinka cuncun ayuu leeyahay marka waa in aa la socota marka labaad wuxuu leeyahay hebatatis uu leeyahay cudur beer ku dhaca waaye marka saddexaad wuxuu leeyahay fasculitis waa cudur ku dhaca xididada marka waxaa ku garan karaysaa calaamadahaasiti qandho neeftii kugu dhigto ama calooshii oo badanaa marmarka qaarkood ku xanuunto isonacid acidka ee kliniga la yihahdo inta badan wuxuu leeyahay xagga neerfayaashu ayuu asagana mataqaana qofka dhibaato ka keensi kara mental concentration wax la yihahdo ayaa dhici karo marka waxaa loo baahaya qofka baniaadanka markuu calaamadahaasi dareemo in uu mataqaanaa lasoo socdo waxaa kala jiro ethambitolka xagga indhaha neerfayaashiisa ayaguna mataqaana marmarka qaarkood dhibaato ka keena micnihii ma aha qofka daawadii waa u darantaha laakiin markuu calaamadaha noocaasi ti isku arka ayaa loo baahan yahay in uu daktarka la xiriiro sidoo kale waxaa jirta streptomizin aad iyo aad bay mataqaana u xogan tahay waxay leedahay cuncun ayay leedahay dhigay marmarka qabto kugu sameynaysaa culays kugu sameynaysaa oo maqalka ayaa kuga xumaanaya marka qaarkood baranzamin hebatatis ayuu keenaya klinigaasi ta la yirahda bramazin byrasamin hebatatis ayuu leeyahay good ayuu leeyahay cudur la yiraahdo oo qofka biniaadamka ku dhaco cuncun ayaa marka qaarkood lagu arkaya marka alaaba cudurka markaas ku aragtid waxaa loo baahan yahay in mataqaana takhaatiirta ah ula xiriirtid si mataqaana looga dam midda labaad waxaa ilaa sheegno qaababka cudurka mataqaana inta waqti uu keliina socon karo inta waqti ay mataqaana carbinsan karto duration cudurka markuu noqdo sagaal bilood waxaa waye initial visa waxaa waye labada bilood ugu horeeyo ethambatolka clinica la yirahdo iyo streptomatinka ayaa laisku qaadanaya marka waxaa lagu daraya insonasid ice ayaa lagu daraya rifabisinka ayaa lagu daraya intaasiti waxaa waye labada bilood ugu horeeya ayaa la qaadanaya oo toddobada bilood waa isla qaadasho marka la saddexaad haddii mataqaana ay tahay toddoba bilood oo fees uu yahay insonasidka ayaa la qaadaya waxaa lagu daraya rifabisin ayaa lagu daraya marka waa groupkii labaad dureshinka bishii lixaad oo kale marka ay tahayna initial viska ugu horeeyo two month ethambatol streptomizin plus insonant acidka ayaa lagu daraya rifabisinka ayaa lagu daraya virusinka ayaa laisku daraya marka uu yahay lix biloodna labada bilood ugu horeeyo waxaa laisku daraya ethambatolki streptomizinki insonacid acid rifabisinki barazina marka intaas kaniina ah marka laisku qaadanayo daktarka ayaa ku sheegayo oo habka loo qaadanin continuous fees afarta biloodna marka la yirahdana waa qaab asagana loo qaato insolence adis plus rifampacin ayaa laisku qaadanaya marka waxaa loo baahan yahay in aa la socotid qaababkaasi ti hadda idaacadda ah marka lagu gudbinayo waa dhib badan tahay laakiin markii aad daktarka kuusoo gaho warqad kuu qoro waa yaraanaysaa oo waa fahmaysaa qaabka loo qaadan lahaa dabayl waxaan ku guda jirnaa daawintii qofka binaadanka laga taawanaya t v d marka waxay noo bareysay insonazid acid oo qofka ciyaalku ka qaadan karo saddex milogram kilogram culiskiisa asoo lagu dhufanaya adhaltiskana dadka waaweyn waxaa laga siinaya laba boqol iyo saddex boqol milogram asagoo culiskiisa lagu filayo marka xataa xataa marka la laayo milarim menagitis qofka binaadanka shan iyo toban milogram ayaa la gaarsiin karaa mataqaanaa insonazid acidka ilaa toban toban iyo laba milogram ayaa la gaarsiin karaya marka ethambithol ethambitolkana waxaa la siin karaa caruurta yararka shan iyo labaatan miligram la siin karaya sideed wiig ayaa la siin karaya marka markii keliya iyo waxaa siitay iyo mataqaana dhibaatooban ilaa shan iyo labaatan miligram ama shan iyo toban miligram ayaa la siin karaya iyadoo loo fiirinayo levelka mataqaana uu dhiga yahay streptomazinka oo ah cirbad caruurta soddon miligram ayaa la siinaya dadkana mataqaana waxaa la siinaya hal gram oo afartan iyo shan gram culoskeed uu yahay adaltka afartan ilaa lixdan yaris oo dadka jiran waxaa la zeera zero seventy five milligram less than forty week kuwa ka yar ayaa intaas la siin karaa dadka waaweyn oo culeyskoodu aada u aga yaryahay maxaa la yihahdaa konton milligram ama afartan iyo shan milligram micnaha cadadaas ayaa loo qabtay oo eber toddobaatan iyo shan milligram dhibac ah inaan la siiyo sababta waxaa waa culeyskoodii oo loo baahnaa ayaanan qaadan karin marka waxay keenaysaa qofka bini-aadanku inuu daawada ku sumoobo ama mataqaanaa ku dhibtoodo marka waxaa loo baahan yahay in qofka bini-aadanku aada iyo aad oo ula socdaa hawshii uu qabsan lahaa marka brazin oo kale qofka biniaadanka adalitska wuxuu qaadan karaya two point five caruurtan waxay qaadan karaan thirty five milligram marka sidaas ay tahay daawada t b da naftigeedu waxay keenaysaa dhibaato marka waxaa loo baahan qofka biniaadanka markuu dareemo oo cuncun oo kale rifabisinka cuncun ayuu leeyahay marka waa in aa la socota marka labaad wuxuu leeyahay hebatatis uu leeyahay cudur beer ku dhaca waaye marka saddexaad wuxuu leeyahay vasculitis waa cudur ku dhaca xididada marka waxaa ku garan karaysaa calaamadaha city qandho neefti kugu dhigto ama calooshii oo badanaa marmarka qaarkood ku xanuunto isonazid acidka ee kliniga la yiraahdo inta badan wuxuu leeyahay xagga neerfayaashu ayuu asagana mataqaanaa qofka dhibaato ka keeni kara mental concentration wax la yirahdo ayaa dhici karo marka waxaa loo baahan qofka bani-aadanka markuu calaamadahaasi dareemo in uu mataqaanaa lasoo socdo waxaa kaloo jiro ethambitolka xagga indhaha neerfayaashiisa ayaguna mataqaanaa marmarka qaarkood dhibaato keena micnihii ma aha qofka daawadii waa u darantaha laakiin markuu calaamadaha noocaasiti isku arka ayaa loo baahan yahay in uu daktarka la xiriiro sidoo kale waxaa jirta streptomizin aad iyo aad bay mataqaana u xogan tahay waxay leedahay cuncun ayay leedahay dhigayma marka qabto kugu sameynaysaa culays kugu sameynaysaa oo maqalka ayaa kuga xumaanaya marka qaarkood baranzamin hebatatis ayuu keenaya klinigaasiti la yirahda bramazin byranamin hebatatis ayuu leeyahay good ayuu leeyahay cudur la yiraahdo oo qofka biniaadamka ku dhaco cuncun ayaa marka qaarkood lagu arkaya marka alaaba cudurka markaa isku aragtid waxaa loo baahan yahay in mataqaana dhakhaatiirta ah ula xiriirtid si mataqaana looga dam midda labaad waxaa ilaa ilaa sheegno qaababka cudurku mataqaana inta waqti uu keliina socon karo inta waqti ay mataqaana carbinsan karto duration cudurka markuu noqdo sagaal bilood waxaa waye initial visa waxaa waye lababa bilood ugu horeeyo ee tambatolka kilinika la yiraahdo iyo streptomatinka ayaa laisku qaadanaya marka waxaa lagu daraya insulinsid ice ayaa lagu daraya revabasinka ayaa lagu daraya intaasiti waxa waye labada bilood ugu horeeya ayaa la qaadanaya oo toddobada bilood waa isla qaadasho marka la saddexaad haddii mataqaana ay tahay toddoba bilood oo fees uu yahay insulinsidka ayaa la qaadaya waxaa lagu daraya revabasin ayaa lagu daraya marka waa groupkii labaad dureshinka bishii lixaad oo kale marka ay tahayna initial viska ugu horeeyo two month temperature streptomizin plus acidka ayaa lagu daraya refabasinka ayaa lagu daraya virusinka ayaa laisku daraya marka uu yahay lix biloodne labada bilood ugu horeeyo waxaa laisku daraya temperatureki streptomizinki insulinacid acid refabasinki barazina marka intaas kaniina ah marka laisku qaadanayo daktarka ayaa ku sheegayo oo habka loo qaadanayo continuous fees afarta biloodne marka la yirahdana waa qaab isagana loo qaato insurance adis plus revabasin ayaa laisku qaadanaya marka waxaa loo baahan yahay in aad la socotid qaababkaasi ti hadda idaacadda ah marka lagu gudbinayo waa dhib badan tahay laakiin markii aad daktarka kuusoo guho warqad kuu qoro waa yaraanaysaa oo waa fahmaysaa qaabka loo qaadan lahaa haddii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu dt com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
Thank you.
ku hayaa